alxamdu لlh rb اlعaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أshرف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin wالtaabiciina lahm bإxsan إlى yوm الdin وslma تsliima kaثيirا ama bعd faqad qaala الإimam bn maliki الshaaficiي raximh اllah taعalى raxmaة waasicة وأفرد الكسر فيما من وريث وولي ورم وريعت ومقت مع وفيقت حلا وثقت مع وري المخحوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فأنا ولي عيننا كأتى كذا المضاعف لازما كحان طلا shalayto waxaynu soo bilownay kitaabkii laamiyat alafcaal ee ku saabsanaa cilmu tasriif waxaynu maraynay baabu abniyati alficli almujaradi wa tasaariifihi baabkii ku saabsanaa binayaasha ficilka mujaradka ah iyo gedgadoonka ka yimaada ficilka mujaradka ah oo marka la mudaariceeyo isbedelada kala duwan ee caynta ficilkaa ku imanaya baabkan wuxuu ka kooban yahay min cunsurayn laba qaybood ama laba madax ayuu ka kooban yahay qeybta koobaad waa abniyatu lficli lmujarad ficilka mujaradka ah binayaashiisii ka labaad waa tasaariifuhu waa marka ficilkii la mudaariceeyo isbedelada ku imanaya cayntiisa ayuu ka hadlayaa sheikhu raximah allahu tacaala alficlu lmujarad waxaa la yidhaahdaa waa maa kaanat xuruufuhu kulluhaa usuula waa ka xuruuftiisu dhammaan ay asal tahay xaraf ka mida xuruuftiisuna aanu dhacaynin ilaa licilatin sarfiya cilad sarfiya mooyaane wax kale aanu u dhacayn ficilka mujaradkaa laba qaybood buu noqdaa waa mujarad thulaathi ah thulaathi macnaheedu waxa weeyaan waa saddex xaraf leh saddex xaraf buu ka kooban yahay asalkiisii intaan waxba lagu siyaadin saddex xaraf wax dheeraada oo intaa dhaafsiisan ma laha rubaaciguna waxaa la yidhaahdaa afar xaraf leh mujaradkiisii aan waxba lagu kordhin iyo xuruuftiisii asalka ahayd isagana waxay ka kooban tahay afar wuxuu inoogu sheegayaa sheikhu raximah llahu tacaala beytkan abniyat lficli lmujarad waxaan u jeedaa bifaclala alficlu du tajriidi aw facula yaأtii wamaksuura caynin aw calaa facala beytkaa ka ka dambeeyana wuxuu inooga bilaabayaa tasaariifu lficli lmujarad ficilka mujaradka ah tasaariiftiisii iyo marka la bedbedelo cayntiisu siday noqonaysay wuxuu yidhi sheikhu raximahullah alficlu ficilkii ficilkii dutajriidi dhartirnaanta u saaxiibka ahaa ee ka dhartirnaa in wax lagu siyaadiyaa ya'tii mid imanaya weeye bifaclala xaal uu faclalo ku dheehan yahay aw facula ay wa facula iyo faculo xaal uu ku dheehan yahay wa maksuura caynin ay wayaأtii wuu yimaadaa maksuura caynin xaala kownihi maksuura caynin xaal uu yahay mid cayntiisu ay kasraysan tahay aw calaa facala ama wuxuu ku yimaadaa calaa wasni facala aliftani waa alif aliطlaaq abyaada kale oo dhanna waynu ku arki doonaa insha allahu tacaala inay waxa weeyaan laamta ay ka dambayso wuxuu shiikhu inoo sheegayaa raximahu llahu tacaala ficilkii mujaradka ahaa wuxuu ku yimaadaa awsaantan afarta ah awsaantan afarta ah saddex waxaa iskale marka uu yahay ficilkaasi thulaathi midna waxaa iskale marka uu yahay rubaaci alficlu waa mubtada du tajriidina waa nacti ama waa sifo ya'tii ficilka mudaaric jumladaasaa khabarkii noqonaysa raabidkiina waxa weeyaan damiirka ku jira ee ficilkaa ku qarsoon wuxuu shiikhu inoo sheegay raximahu llahu tacaala ficilkii mujaradka ahaa si guud marka la ysugu tiriyo inuu ku yimaado afar wasan ka koobaad waa faclala ka labaad waa facula ka saddexaad waa facila oo inoogu sheegay wa maksuura caynin ka afraadna waa facala laba madax baa loo kala qaadaya hulaahiyun wa rubaaciyun hulaahigu waxa weeyaan marka uu ka kooban yahay saddex xaraf saddex buu leeyahay hulaahigu caynta oo la dameeyo oo la yidhaahdo facula caynta oo la kasreeyo oo la yidhaahdo facila caynta oo la fadxeeyo oo la yidhaahdo facala rubaaciguna wuxuu leeyahay hal wasan halkaa wasan waxa weeyaan faclala intaa markaynu ogaanay ficilka mujaradka ah bal mid walba dhowr tusaale ayaynu insha allahu tacaala aynu ka xusaynaa waayo culimmadu waxay idhaahdaan wabilmithaali yatadixu lmaqaal tusaalaha ayuu waxa la odhanayaa ku caddaadaa hulaathigii marka uu yahay facula waxaa tusaalayaashiisa ka mid ah xasuna qabuxa sharufa jabuna facila waa sida taciba farixa amina facala waa sida kataba amara qacada waqafa faclala marka uu yahay rubaacigu waa sida daxraja daxraja alxajara dhagxii buu walaanweliyey oo uu laba rogay waxaa ka mid ah carbada oo macnaheedu uu yahay saa'a khuluquhu akhlaaqdiisii baa xumaatay waxaa ka mid ah qardaba qardaba shajarata geedkii buu gooyey waxaa ka mid ah bachara shaygii buu soo fagay waxaa ka mid ah dachara shaygii buu dumiyey intaasi waa tusaalayaalun haddaad doonayso tusaalayaal aada u fara badan oo aanad ka gayoonayn waxaad u noqonaysaa kitaabka fatxu laqfaal waxallu lishkaal sharxu laamiyati alafcaal kitaabkaas sidaynu shalayba xusnay sarfigiina waad ka faa'iideysaa luqadiina waad ka faa'iideysaa awsaanta qaar buu u tusaalaynayaa dhowr boqol oo tusaale marka waxaad helaysaa luqadii carabida oo ereyo badan badan aad ka helayso sidoo kale waxaad helaysaa markiiba inaad awsaantii haddii lagu yidhaahdo shayga maxaa u wasana inaad keentid ficilkii mujaradka ahaa haddaba wuxuu ku yimi awsaantaas afarta ah marka si guud laysku tiriyo marka la qaybiyana laba madax intaa loo qaybiyo madaxna uu noqonayo midh madaxna uu noqonayo saddex alimaam ibnu maalik raximahu llahu tacaala wuxuu inoo sheegay markii hore awsaantii ficilka ee mujaradka ahayd awsaantaasina waxay ahayd awsaantii ficilku uu iska lahaa markuu ahaa maadiga kadib sheikhu raximahu llahu tacaala wuxuu ka hadlay mudaaricii mudaaricii iyo maadigiina wuxuu horreysiiyey oo uu inoo qadimay maadigii sababtu waxa weeyaan maadigu waa asal mudaaricuna waa farac waalaslu muqadamun cala alfarci asalkaana laga horreysiiyaa faraca waa talabaade lianna azamaana almaadiya qabla alxaali waalmustaqbal xilligii tegey wuu ka horeeyaa xilliga soo socda iyo xilliga iminka la joogo maadigu wuxuu ka hadlaa xilli tegey mudaaricuna wuxuu ka hadlaa wax iminka jooga iyo wax soo socda markaa shayga ka hadlaya wixii tegey iyo shayga ka hadlaya waxa iminka jooga iyo waxa soo socda waxaa xagga waqti ahaan horeeya ka ka hadlaya wixii tegey lidaalika ayuu sheikhu raximahu llahu tacaala usoo horreysiiyey maadigii mujaradka ahaa mudaaricana uu ugu xigsiiyey sheikhu raximahu llahu tacaala sidaasuu sheikhu raximahu llahu tacaala u sameeyey culammadu waxay sheegaan haddii la doonayo laba shay in la kala horreysiiyo liaxadi arbacati asbaab afar sababood baa loo kala horreysiiyaa qudimat alashyaau liaxadi khamsati asbaab haddaad aragto laba shay oo lasoo kala horreysiiyey afar sababood mid ka mida loo soo horreysiiyey imaa liasaalatiha wa imaa lisharafiha wa imaa liqilati alkalaami calayha wa imaa likhifatiha afartaa shay mid ka mid a ayaa haddii laba shay lasoo kala horreysiinayo loo kala horreysiiyaa kitaabkeennana waynu arki doonaa insha allahu tacaala isaga oo imaamku adeegsanaya sababta koowaad ee laba shay oo la kala horraysiinayo loo kala horraysiiya waxa weeyaan liasaalatiha marka shay laga hadlayo shaygaasina uu ka kooban yahay asal iyo farac marka hore waxaa laga hadlaa asalka kadibna waxaa laga hadlaa faraca iminka ficilku inuu noqdo mujarad iyo inuu noqdo masiid waxaa asala inuu yahay mujarad inuu yahay masiidna waa farac waxaa loo soo horraysiinayaa mujaradka liasaalatihi wa imaa lisharafiha laba shay baad doonaysa inaad ka hadashid labadaa shay way kala sharaf badan yihiin labada shay ee kala sharafta badan waxaa la kala horsheegayaa siday u kala sharaf badan yihiin kii sharafta badnaa baa la horsheegaya maalan waxaa tidhi diinunaa alkitaabu wasunna kitaabka asala sunnaduna waa farac isagii bay fasiraysaa imaa liasaalatiha wa imaa lisharafiha wa imaa liqilati alkalaami calayha hadalka laga hadlayo ayaa yarba shay gebigiisuba haddii laga hadlo afar erey lagu cabiri karo iyo shay u baahan in laga hadlo wakhti dheer waxaa lasoo horraysiinayaa ka u baahan wakhtiga yar wa imaa likhifatiha fudaydkeeda siday u kala fudud yihiin maalan xarakooyinku waa fatxo iyo kasro iyo dammo waxaa loo soo kala horraysiiyey fadxada iyo kasrada iyo damada siday u kala fudud yihiin fadxadu waa xarakada ugu fudud kasraduna waa ta ku xigta damaduna waa ta u culus saa daraaddeed higaada marka la dhiganayo laga bilaabi maayo kii damaysnaa oo laga bilaabi maayo ba damaysan iyo ba kasraysan mid fadxaysanna loogu dambaysiin maayo waxaa laga bilaabayaa ka ugu fudud dabeedna ka ku xiga dabeedna ka kusii xiga shiikhu raximah allahu tacaala wuxuu sameeyey inuu mujaradkii soo qadimo masiidkiina uu dambaysiiyo maxaa meesha inoo yaala liasaalati lmujarad kow waliqilati alkalaami calayhi hadalka laga hadlaya laftiisu waa yaryahay bifacla lalficlu du tajriidi aw facula yaأtii wamaksuura caynin aw calaa facala culammadu waxay sheegaan marka ay ka hadlayaan awsaantan saddexda ah marka la leeyahay awsaantani waa facala iyo facile iyo facula iyo faclala maxaa loo doortay alfaau walcaynu wallaam maxaa loo odhan waayey facalada calaa wasni kataba facilana loo odhan waayo calaa wasni shariba halkii faclalo la odhan lahana maxaa loo odhan waaye calaa wasni daxraja oo fa'dan iyo caynkan iyo laamkan maxaa loo doortay waxay yidhaahdeen culammadu fa'da iyo caynka iyo laamka waxaa loo doortay laba sababood sababta koowaad xuruuftu waxay ka soo baxdaa saddex meelood qayb ka mid waxay ka soo baxdaa xalqi waa xuruuf xalqiya qaybina waxay ka soo baxdaa lisaanka iyo carabka qaybina bishmaha qaybtii xalqiga ahayd waxaa laga soo qaatay tii ugu fududayd oo caynka ah qaybtii lisaankana waxaa laga soo qaatay laamkii qaybtii bishmahana waxaa laga soo qaatay fa'dii marka xuruuftii baa loo cadaalad sameeyey markaasaa la yidhi facala sababta labaad wax kastaaba oo la sameeya waa facala un jalasa macnuhu waxa weeyaan facala aljuluus qacada facala alqucuud kataba facala alkitaaba shariba facala shurba xasuna facala alxusna marka wax kastaaba waxay noqonayaan ficil taasaa loo doortay bay leeyihin waxay kaloo culammadu isweydiiyaan oo iyaduna aada u muhiima intaynaan halkan dhaafin awsaantan sidee bay ku soo baxday waxay sheegaan culammadu qaabay ku soo baxday waxaynu ku horeynaynaa hulaathiga bal waxaad inoo soo qaadaa facala iyo facila iyo facula xarakada ka qaad waxaad halkaa inoo dhigtaa alfaau walcaynu wallaam ka soo qaad inay halkaa yaalaan saddexdaa xaraf oo midna aanu wadan wax xarako ah waxaa jira saddex xarako iyo sukuun sukuuntu kama mid aha xarakooyinka waxaa la soo qaaday sukuuntii dabeedna waxaa la yimi halkii ugu horreysay oo fa'di ahayd sukuuntii baa timi waxaa la yidhi sukuuney xaraf sukuunsan laguma bilaabo iska tag waxaa timi bay yidhaahdeen dammadii waxaa la yidhi damooy xarako culus baa tahay wax culusna in lagu bilaabo laga fiicana iska tag kasradii baa timi waxaa la yidhi kasrooy adiguna waxaa tahay xarako culus fadxadii baa timi fadxadii baa loo daayey xarafkii ugu horreeyey fa bay noqotay xarafkii ugu dambeeyey ayaa loo gudba waxaa la yidhi xarafka ugu dambeeya gebigiisaba waxaa shaqo kula naxwe asal ahaanna in la fadxeeyo weeye fudaydka ay fududdahay daraaddeed xarafkii dhexe ayaa soo hadhay xarafkii dhexe sukuuntii baa isa soo taagtay eegfa'dii waa laga soo diray xarafkii ugu dambeeyo laamkii ahaana nax waa shaqo ku yeeshay fadxadii baa loogu daayey fudaydkay fududdahay daraaddeed sukuuntii baa waxay timi cayntii cayntii markay timi waxaa la yidhi hadhow ficilka marka lala xidhiidhiyo damiir xarafka ugu dambeeya waa la sukuuninaya taa u damiir aw nuunihi marka lala xidhiidhiyo marka la sukuuniyo cayntana haddii la sukuuniyo waxaa isku soo beegmaya laba xaraf oo sukuunsan oo aan la isku idqaami karin in badan oo ka mid a hadalka carbeed waxaa imanaya iltiqaa'u saakinayn fii kayri xaddihi wa maxallihi laba sukuunsanoo meelihii la ogolaa labada sukuunsanay inay kulmaan aan ahayn maalan bal daraba inoo soo qaad daraba waxaad sukuunisaa ra'da darba la xidhiidhi damiirkii waxa weeyaan mutaxariga ahaa ama ta'dii marka lala xidhiidhiyo waxay noqonaysaa ba'dii in la sukuuniyo ba'dii marka la sukuuniyo ra'duna ay sukuunsan tahay meel loo kaxeeye la garan maayo la yskuma idqaami karo oo ba iyo ra isugu kaa idqaami maayaan midna lama tuuri karo oo waa laba xarafoo labaduba asal ahoo labadiiba saxiixa shariba sharba haddaad tiraahdo oo aad damiir la xidhiidhsiisid aad ba'dii sukuunisid isu kaa qaban maayaan sukuuntii baa tagtay halkaa waxaa mutacayin noqday saddexdii xarako oo fadxadii iyo kasradii iyo damadii facala iyo facile iyo facula saasay kusoo baxday waxaa inoo hadhay faclala faclala waxaa la yidhi maadaama oo afar xaraf uu ka kooban yahay shaygan ama wasankani waxaa loo baahan yahay in hadalkii la fududeeyo fududayntuna waxay ku imanaysaa baa la yidhi kow mid ka mida ilaaba ilaa in la sukuuniyo laba in xarakooyinka laga dhigo qaar fudud xarafkii ugu horreeyey ayaa sukuuntii timi sukuuntii waxaa la yidhi sukuun lagama bilaabo iska tag kii ugu dambeeyey ayay tagtay nax waa shaqo ku leh maalan waa daxraja daalkiibay timi waa laga diray jiimkiibay tagtay nax waa shaqo ku leh xarafkii xagga hore marka laga tiriyo ka saddexaad noqonayay ee halka xaraf ka dambeeyey ayay timi waxaa la yidhi halkan ma iman kartidoo haddii aad timaadid oo halkaa aad fadhiisatid marka damiir lala xidhiidhiyo waxaa imanaya iltiqaa'u saakinayni fii kayri maxallihi wa xaddihi kii haddeeroo kalaa imanaya oo daxraja haddii la sukuuniyo ra'daas hadhow damiir marka lala xidhiidhiyo waxaa imanaya ra'dii oo sukuunsan iyo jiimkii oo sukuunsan midna lama xadfi karo layskumana idqaami karo waxaa la yidhi guur waxaad u guurtaa xarafka ugu horeeya ka ku xiga caynkii bay fadhiisatay fa'diina waxaa la saaray fadxo maadaama kelmaddu ay xuruuf badan tahay fadxaduna ay tahay akhafu lxarakaat damadii iyo kasradiina culayskooda laysaga daayey xarafka ugu dambeeya ka ka horeeyana fadxaa la saaray likhifatiha waxay kaloo culammadu isweydiiyaan muxuu uga yaraan waayey alasmaau almutamakina walafcaalu almutasarifa can alaaati axruf saddex xaraf wuxuu uga yaraan waayey baa la yidhi waxaa loo baahan yahay saddex arin kow xaraf laga bilaabo hadalka xaraf laysku taago xaraf labadaa u dhexeeya maadaama loo baahan yahay saddexdaas ayuu uga yaraan waayey shayga sarfigu uu gelayaa saddex xaraf waayo asal ahaan waa inaanu ka yaraan saddex xaraf hadduu ka yaraado cila sarfiya ayaa timi walaysa adnaa min hulaahiyin yuraa qaabila tasriifin siwaa maa guyira maxaa ficilka looga dhigi waayo mujaradka ah sudaasi iyo khumaasi taana waa la isweydiiyey waxaa la yidhi sudaasi waxaa looga dhigi waayey haddii laga dhigi lahaa ficilka mujaradkaa sudaasi laba kelmadood baa la moodi lahaa markuu lix xaraf ka kooban yahay laba kelmadood ayaa la moodi lahaa khumaasi haddii laga dhigi lahaana marka damiir lala xidhiidhiyo ayaa la moodi lahaa laba kelmadood isagoo shan ahaa ayuunbaa damiir lala xidhiidhin lahaa waxaa la moodi lahaa markaa laba kelmadood sidaa daraaddeed isimkii wuxuu yeeshay markuu mujaradka yahay hulaathi iyo rubaaci iyo khumaasi waayo damiir lala xidhiidhin maayo isimkii qaala alimaamu raximahu llahu tacaala raxmatan waasica wadama min facula lzam fi lmudaarici waftax mowdica alkasri fi lmabniyi min facila walzam laazim adama dama laazim fi lmudaarici fi cayni lficli lmudaarici min facula almasuuqi laga soo dhalaaliyey min masdari facula masderka facula laga soo dhalaaliyey waftax kasree mowdica alkasri meesha kasrada fadxee fi lmabniyi fii cayni lficli lmabniyi caynta ficilka la bineeyey min facila min masdari facila masderka facila laga soo bineeyey wajhaani fiihi min ixsib maca wakirta waxir tancinba istaye istowlahya biswahila intaynaan bilaabin tasaariifta waxaa loo baahan yahay inaynu khulaasayno insha allahu tacaala abniyat lficli lmujarad kii rubaaciga ahaa isaga baab gaara buu u sameeyey oo la yidhaahdo baab lmudaaric halkaasuu si fiican ugaga hadlaya halkan wuxuu ka bilaabayaa ficilkii mujaradka ahaa ee hulaathiga ahaa marka la mudaariceeyo cayntiisa sidee baa loo gelaya wuxuu shiikhu u kala horreysiiyey siday u kala fududaayeen hadalkooduna u kala koobnaa facula ayaa ugu hadal kooban facilaa ku xigta facalaa ugu hadal badan facala maanta halkaa inaga dhig gebigeedaba soo hadal qaadi mayno waxaa inoo soo horeeya facula ficilka maadigiisu hadduu ahaa facula mudaariciisa cayntun baa la damaynaya shardina ma leh shaadna ma leh biduuni shardin walaa shaad gebigiisuba waa intaa ficilkaa haddii maadigiisa cayntu ay damaysnayd marka la mudaaricaynayo cayntaa la damaynaya shardi loo dhigayaana ma jiro wax ka shaadoobay oo qaacidadaa ka baxay oo khilaafayna ma jiro xaasuna yaxsunu naxsunu jabuna yajbunu tajbunu karuma akrumu nakrumu takrumu qaruba aqrubu naqrubu taqrubu waddadaasaa la marinaya haddaad aragto ficil faculo ah oo calaa wasni faculo ku yimi mudaariciisa caynta uun damee shardi loo dhigaana ma jiro shaadna ma jiro bes isaga halkaa inaga dhig waxaa inoo soo hadhay facilo ficilkaasi hadduu yahay mujaradkiisii mudaariciisa caynta waa la fadxaynaya oo waxaad odhanaysaa afcalu nafcalu tafcalu yafcalu biduuni shardin wax shardi oo loo dhigayaa ma jiro laakiin shaad bay leedahay xoogaa ah macnuhu markaa waxa weeyaan ficil kasta oo facilo ah caynta mudaarica fadxee qiyaas ahaan wixii ka shaadoobay mooyaane shaadkeeduna intuu noqonayaa laba qaybood buu noqdaa qayb la yidhaahdo duu wajhayn laba weji kuwo ku yimi iyo qayb la yidhaahdo shaad maxdi iyadana tiradeedunbaad qaadanaysaa insha allahu tacaala halkaa waxaad ku gebagabaysa markaa facula iyo facila beytkan markaa wuxuu inoogu sheegayaa facula wadama min facula lzam fi lmudaarici ficilkii faculada ahaa cayntiisa dame had iyo jeeraale dadku waxay sameeyaan ya-dun bay ku tusaaleeyaan oo waxay ku odhanayaan facula markaad mudaaricaysay yafculu ku keen dee yafculuun maahay xuruftii mudaaracada ee kala duwaneyd waa in lagu tusaaleeyaa oo aad tidhaahdaa afculu nafculu tafculu yafculu ama aad tidhaahdo cibaarada wanaagsan caynta mudaarica dame laakiin haddaad tidhaahdo ficilka faculaah yafculu baa lagu keenayaa ka facilaana yafcalu baa lagu keenayaa waa tacbiir qaasir laba mid baad samayn kartaa oo wanaagsan inaad tidhaahdo cayntiisa damee ficilka faculaha mudaarica maxaa kuu soo gelaya afculu nafculu tafculu yafculu sidoo kale facilo markaad ka hadlaysa inaad tidhaahdo cayntiisa fadxee ama aad si kale u dhigtaad tidhaahdo waxaad odhanaysaa afcalu nafcalu tafcalu yafcalu wdama min facula lzam fi lmudaarici waftax mowdica alkasri fi lmabniyi min facila sharufa maxaad odhanaysaa ashrufu inay sharufa ra-danaa noqonaysaa caynulkelima ra-da dame ashrufu nashrufu tashrufu yashrufu xasuna axsunu naxsunu taxsunu yaxsunu qaruba aqrubu naqrubu taqrubu yaqrubu wdama min facula lzam fi lmudaarici waftax mowdica alkasri meesha kasrada ficilkii facile ahaa markaad mudaaricaynaysa fadxee maxaad odhanaysaa shariba ra'da caynulkelimaa ashrabu nashrabu tashrabu taciba atcabu natcabu tatcabu marida amradu namradu tamradu saasaad odhanaysa xarakooyinku way kala fududyihin hadeer waxaanu sheegnay qudimat alashyaau liaxadi arbacati asbaab ima liasaalatiha wa ima lisharafiha wa ima liqilati alkalaami calayha wa ima likhifatiha xarakooyinka saddexda ah ee fadxada iyo kasrada iyo damada waxaa ugu fudud fadxada waxaa ku xigta kasrada waxaa ku xigta damada fadxadaa ugu fudud xagga dhawaaq ahaan hadaba shiikhu raximah llahu tacaala muxuu uga bilaabi waayey faacala oo caynteedu fadxaysan tahay hadalka uu ka hadlaayo facilana muxuu ugu xigsiin waayey faculana muxuu ugu dambaysiin waayey shiikhu raximah llahu tacaala wuxuu sameeyey oo uu ka bilaabay kii ugu cuslaa oo kii faacula ee damada culuse cayntiisa ay saarnayd ayuu ka bilaaba wuxuu ku xigsiiyey kii heerka labaad ahaa ee cayntiisu ay kasraysnayd kii cayntiisu ay fadxaysnaydna waa ugu dambeysiiyey muxuu sidaa u sameeyey shiikhu sidaa wuxuu u sameeyey dhinac kale ayuu ka milicsaday waayo wuxuu ka milicsaday liqilati alkalaami calayha dhinaca kale ayuu fudaydka ka dayey oo dhawaaqa kelmadda fudaydkeeda iyo ka hadalka fudaydkiisa waxaa wanaagsan in la qiimeeyo ka hadalka maanta o dhan laga hadlayo waayo facula gebigeeduba cayntaa la damaynayaa shardigii shaatoona ma leh waxaa ku xigta facila oo bilaa shardi sidaa ku noqonaysa laakiin shaad leh markaa sidaasuu sheikhu raximah allahu tacaala uu u maray xaashiyatu ibni xamduun ayaad ka eegi kartaa waftax fadxee mowdica alkasri meesha kasrada fi lmabniyi min facila ficilkii facile laga keenana meesha kasrada fadxee markaad mudaaricaynaysa facula halkaasaynu iska dhigaynaa waxaa inoo soo hadhay facila facila qiyaaskeedu waxa weeyaan caynta mudaarica in la fadxeeyo hase yeeshee shaad bay leedahay shaadkeedaasi waa laba nooc labada nooc waxay kala yihiin mid la yidhaahdo duu wajhayn laba weji buu ku yimaadaa labadaa weji waxaa loo jeedaa mar caynta mudaaricaa la fadxeeyaayo wejigii qiyaaska ahaa ayuu ku yimaadaa marna caynta mudaaricaa la kasreeyaayo wejigii qiyaaska ahaa ayuu khilaafaa waa laba wejiile wejina wuxuu ku waafaqayaa qiyaaska wejina waa ka duwanaanaya qeybna waxaa la yidhaahdaa shaadun maxdun shaad badhax tiran oo caynta ayuunbaa la kasreeyaa shaad markaa toosa buu noqonayaao marna waafiqi maayo qiyaaskii qeybta hore imaam ibn malik raximahu llahu tacaala wuxuu sheegay sagaal waa qeybtaa labada weji ku imanaysa imaamka la yidhaahdo maxamed ibni cumar wuxuu ku daray saddex ficil sagaal marka saddex loo geeyo waxay noqonayaan labiyo toban imaamu suyuudi raximahu llahu tacaala kitaabka mushirka wuxuu ku daray saddex ficil waxay noqonaysaa markaa shan iyo toban ficil dulwajhaynku wuxuu noqonayaa shan iyo toban ficil sagaal ibni maalik sheegay saddex uu ku daray saaxibu fatxi alaqfaal saddex uu ku daray imaamu suyuudi raximahu llahu tacaala marka halkaa waxaa inooga soo baxaya shan iyo toban ficil qeybta ku imanaysa shaadka badhaxa tiran imaam ibn malik raximah llahu tacaala wuxuu sheegay sideed ficil saaxibu fatxi laqfaalna wuxuu ku daray oo shiikha maxamed ibni cumar shan ficil sideed waxaad inoogu geysaa shan misey noqonaysaa saddex iyo toban saddex iyo tobankaas waxaa jira ficilo kale oo culammada qaar ay ku dareen alimaamu alharari uu ku darayo waxa weeyaan manaahilu rijaalka laakiin xoogaa tacaqubaadka ayaa ficilada qaar ka mida ku badan maadaama tacaqubaadku ay ku badan yihiin oo qaar la sallimayo oo qaar la ysku haysto oo hadalka ku jira uu iska badan yahay tirada ku darsan mayno waxaad inoogu dartaa saddex iyo tobankan shan iyo tobankii hore shan iyo toban iyo saddex iyo toban marka la isu geeyey maxay noqdeen sideed iyo labaatan ficil kasta oo facilo ah caynta mudaariciisa fadxee wixii aan ka ahayn sideed iyo labaatankaa ficil ee shan iyo tobanna ay ku imanayaan labada weji saddex iyo tobanna ay ku imanayaan wejiga shaadka maxdigaa ah intan kale ee waxa weeyaan culammada qaar ay ku kordhinayaanna dee waad sii baarbaari doontaa insha allahu tacaala faciladuna marka la khulaaseeyo intaasay noqonaysaa wajhaani fiihi min ixsib mac waqirta waxir tancin bay istaya istawlah yabis wahilaa wajhaani laba weji ayaa fiihi kaa'inaani fiihi isaga ku sugnaaday min ixsib xaaluu yahay mid laga soo qaatay masterka ixsib mac waqirta lala qabo waad cadhootay oo cadho ayaa waxa weeyaan qalbigaaga shiday waxirta mac waxirta lala qabo uurxumo ayaa ku buuxisay ancim lala qabo nimcayso ista lala qabo xaaladaadii baa xumaatay ya-ista lala qabo waad quusatay awlah waan welwelayaa lala qabo yabis ay yabisa shaygii wuu qalalay lala qabo wahilaa wuu daciifay lala qabo oo lagu daray halkan sheikhu raximah llahu tacaala ficilo ayuu inoogu tirinayaa waana ficiladii labada weji ku imanaya ee facila wuxuu yidhi wajhaani fiihi min ixsib ixsib wuxuu u jeedaa ficilkii xasiba ee macnihiisu uu ahaa wuu maleeyey laba weji baa kuugu bannaan inaad caynta fadxayso oo wejigii qiyaaska ahaa xasiba yaxsabu naxsabu taxsabu axsabu inaad kasrayso oo aad tidhaahdo axsibu naxsibu taxsibu yaxsibu inay xasiba marka la yidhaahdo cayntii wax weeyaan waa siinkaas labadaa weji baa ku bannaan haddaad tidhaahdo xasiba yaxsabu waa wejigii qiyaaska ahaa yaxsibuna waa wejigii shaadka ahaa maca waqirta waqirta waxaa loo jeedaa ficilka waqira waqira macnuhu waxa weeyaan qofkaasi aad iyo aad buu u xanaaqay waqira zaydun zayd wuu xanaaqay waxaa kuu bannaan inaad fadxayso caynta oo aad tidhaahdo yowqaru waxaa kaloo kuu bannaan inaad kasrayso oo aad tidhaahdo yakiru wowduna xaaladdaa way go-aysaa insha allahu tacala waynu xusi doonaa waxirta waxaa loo jeedaa ficilka waxira waxiro macnaheedu waxa weeyaan cuqdad iyo uurxumo ayaa buuxisay oo uurxumo badan buu hayaa qofkaasi oo cidu hayaa waxira zaydun maxaad odhanaysaa yowxaru tawxaru nawxaru awxaru cayntii waa la fadxeeyey waad kasrayn kartaa caynta maxaad odhanaysaa axiru naxiru taxiru yaxiru wowdu xaaladdaa way go-aysaa incim baa ka mid a incim nimcayso incim waxaa loo jeedaa ficilkii nacima maxaad odhanaysaa nacima markaad ku keento wejiga qiyaaska ancamu nancamu tancamu yancamu markaad ku keento shaadkana wuxuu noqonayaa ancimu nancimu tancimu yancimu baista waa ficilkii baisa baisa arajulu yab-asu xaaladiisii ayaa xumaanaysa waxaad odhanaysaa tab-asu nab-asu yab-asu waad kasrayn kartaa oo shaad ahaana oo aad tidhaahdo ab-isu nab-isu tab-isu yab-isu ya-ista waad quusatay ficilkii ya-isa markaad ku keento wejiga qiyaaska ay asu nay asu tay asu yay asu weliha macnaheedu waxa weeyaan qofkii caqligiisii baa tegey lifaqdi maxbuubin min ahlin aw maal ciduu jecel yahay oo uu waaye daraaddeed ayuu caqligiisii la tegey weliha maxaad odhanaysaa yowlahu oo calaa wajhi alqiyaas ah iyo yalihu oo calaa wajhi ashuduud ah yaybasu taybasu naybasu marka la kasreeyana waa aybisu naybisu taybisu yaybisu wahila ayaa ka mida wahila ay dacufa wuu taag darnaaday ama fazica wuu argagaxay ama wahila cani shayi shaygii ayuu ka mashquulay maxaad odhanaysaa yowhalu tawhalu nawhalu ama yahilu tahilu nahilu wuxuu ku daray alimaam maxamed ibnu cumar raximah llahu tacaala saddex ficil wamilu yaxsibu di lwajhayni min facila yaliq yabiktaximu lxubla ishtahat ukula wuxuu yidhi wamilu yaxsibu di lwajhayni min facila waxaa yaxsibu oo kale ah oo xagga labada weji ka shabaha yaliq yabiq taximu lxubla ishtahat ukula yaliq wuxuu u jeedaa ficilkii waliqa waliqa alkalbu fi linaay eygii ayaa weelkii carabka geliyey waliqa waxaa kuugu bannaan laba weji inaad wejigii qiyaaskaa ku keento iyo inaad ku keento wejigii shaadkaha maxaad odhanaysaa yowlaqu wejiga shaadkaa baad ku keeni kartaa oad odhan kartaa yaliqu ka labaad wamilu yaxsibu di lwajhayni min facila yaliq yabiq yabiqu baa ka mida yabiqu wabiqa arajulu ninkii waa halaagsamay yowbaqu oo wejigii qiyaaska ahaa tawbaqu nawbaqu wejiga shaadka ana waxaad odhanaysaa yabiqu nabiqu tabiqu abiqu wowdii baa go-aysa taximu lxubla gabadhii ayaa cunto gaara jamatay oo markay uur yeelatay ayay cuntooyinkii qaar ka mida intay diiday ayay qaar ka mida jeclaatay waximat ilmar'atu maxaad odhanaysaa tawxamu dee awxamu odhan maysa inay halkaa waad isceebeynaysaa hadday inani dhiganayso oo darsiga marka ay tusaalaynayso dee way odhan kartaa awxamu yaximna la odhan maayo oo dee ninka xanuunkaasi kolley intaynu ognahay kuma dhaco waayahay marka waxa weeyaan waximat ilmar'atu tawxamu iyo taximu saddexdaasuu ku darayaa alimaam maxamed ibnu cumar imaamu sayuudi raximah llahu tacaala isagu wuxuu ku darayaa saddex ficil oo kale ka koobaad waa wasiba wasiba macnaheedu waxa weeyaan wuu xanuunsaday wasiba awsabu nawsabu tawsabu asibu nasibu tasibu ficilka labaad waa wasica ashaykhu alharari raximah llahu tacaala kaa isagu waa xusaya wasica wasica macnuhu waxa weeyaan shaygii buu qabtay oo diiday idaa kafahu wa manacahu maxaad odhanaysaa awsacu nawsacu tawsacu yowsacu kasree asicu nazicu tazicu yazicu ficilka saddexaad ee uu ku daraya waa wahina wuu daciifay awhanu nawhanu tawhanu yowhanu ahinu nahinu tahinu yahinu haddaba shiikhu raximah llahu tacaala wuxuu yidhi wajhaani fiihi min ixsib mac wakirta waxir tancinba istaya istawlah yabis wahilaa awlahdani waxay ahayd awlahu oo ficil mudaaric ayuu shiikhu raximah llahu tacaala u keenay wuxuu u sukuuniyey hadaas waxaa bannaan iyadoo aan la istaagin oo hadalka la wado in loola macaamilo sidii wax laysku taagayo oo kale wrubama ucdiya lafdu lwasli ma lilwaqfi nahran wafasha muntadima alfiyadu ku sheegaa sheikhu raximah llahu tacaala warubama ucdiya lafdu lwasli ma waxaa laga yaabaa in la siiyo hadal la xidhiidhinayey wixii uu xaqa u lahaa hadalkii la isku taagayy waayo marka la istaagayo sukuun baa laysugu taagaa hadal la xidhiidhinaya ayaa waxaa bannaan in aakhirkiisa la sukuuniyo iminka iyadoo aan la isku taagayn ayaa haddana sheikhu raximah llahu tacaala uu sukuuniyey وأفرد الكسر في ماء ورث وولي ورم ورعت ومغت مع وفقت حلا وأفرد كليه الكسر كسر كليه فيما في عين الذي عينتك من ورث من مصدر ورث مصدر كورث لغا سوقاتي وولي iyo kii laga soo qaatay mastarka weliya warim kii laga soo qaatay mastarka warima waricta kii laga soo qaatay mastarka warica wamiqta kii laga soo qaatay mastarka wamiqa mac wafiqta lala qabo waxaad la kulantay xulan qurux wathiqta kii laga soo qaatay mastarka wathiqa macwaryalmukhu lala qabo dhuuxiibaa buuxsamay ixwihaa koob buu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala ina hore wuxuu kuu yidhi fahaaka nadman muxiiطan bilmuhimi waqad yaxwi tafaasiila man yastaxdiru ljumala taladii aan ku siinaya qaado ina waxaan ku yidhi waqad yaxwi tafaasiila man yastaxdiru ljumala soo maaha koob oo qayb shaadka yuxfad walaa yuqaas waa la qaybaa lama qiyaasto halkan wuxuu ka hadlayaa facila shaadkeedii maxdiga ahaa horta waxaynu dib ugu yaro noqonaynaa insha allahu tacaala ficilada qaar ka mida ayaa waxaa go-aysa cayntii ficilku hadduu yahay mithaal mithaalka waxaa la yidhaahdaa ficilka faa-ul kelimadiisu ay tahay xarfu cille ama wow ha noqdo ama ya ha noqdo ya-du waa kooban tahay oo ficilo yaroo gebigooduba dhowra laakiin inta badan culammadu waxay idhahdaan mithaalku waa ficilka muctalulfaai bilwow taa waxay u yidhaahdaan maadaama muctalulfaai bilwow aada u u badan yahay muctalulfaai bilyaina wax yaruu yahay taqliibunbay uga dhigaan laakiin ficilku hadduu yahay muctalulfaai bilwow facilana uu yahay amaba facalo uu yahay sidaynu arki doono marka la mudaariceeyo haddii caynta la kasreeyo wowdana xarafka ka horeeya uu fadxoobo wowdi waa la xadfaya qaacidadu waxay odhanaysaa iidaa waqacat ilwaawu bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasimatin bacdaha xudifat wujuuban haddii wowdu ay dhacdo ya fadxaysan oo ka horeysa iyo kasre laasim oo ka dambaysa waa la gooyaa waxaad inoo soo qaadaa waqira waaqira inoo mudaaricee wejigii qiyaaskaa marka lagu keeno waa yowqaru wowdi waa la daynaya laakiin markaad ku keento wejigii shaadka ahaa wuxuu noqonayaa tusaaluhu yaqiru waayo asalku wuxuu ahaa yowqiru yowqiru markuu ahaa waxaa culaysa wowdan sukuunsan ee kasradu ka dambayso wowdi baa la xadfaya markaa yaqiru markay culammadu yidhaahdeen idaa waqacat ilwaawu bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasimatin bacdaha xudifat oo ay wowdii xadfeen markay kala dhex dhacday yaa-un maftuuxa wa kasra laasima xuruuftii mudaaracaduna ay ahayd afar hamso iyo nuun iyo ya iyo ta ayaa waxay yidhaahdeen maadaama oo la xadfaayo wowdu markay kala dhex dhacdo maadaama oo la xadfaayo wowdu markay kala dhex dhacdo bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasima markay ka horeeyaan wowdii kasradu ay ka dambaysay xuruuftii kale ee mudaaracada sida nuunkii iyo ta'dii iyo hamsadii ayadana hala jaro wowda lianlaa yakhtalifa baabu lficli lmudaaric si aanu u kala duwanaanin baabka ficilka mudaaric aqiru naqiru waxira waxira isagoo ah wasankii shaadka ahaa ku keen awxiru awxiru markaad tidhaahdo idaa waqacat ilwaawu bayna yaa-in maftuuxatin wa kasrati laazimati bacdaha xudifat wujuuban go markaa axiru inta kalena saasun baad uga qiyaas qaadanaysa wahila awhilu bay ahayd wowda go ahilu saasay noqonaysa marka tacbiirka inta badan culammada isticmaalaan waxa weeyaan idaa waqacat ilwaaw bayna yaa'in maftuuxatin wa kasratin laazimatin bacdaha xudifat sidaa markay yidhaahdaan ayaa waxay yidhaahdaan xuruuftii kale ee mudaaracada sida nuunkii iyo ta'dii iyo hamsadii ayadana hala jaro wowda haddii shaygii mawsuunka ahaa xaraf laga xadfo wasanka kii isaga ku beegnaana waa la xadfaya waqira aqiru inoo miisaan shayga meesha ka maqan inay waqira buu ahaaye waa fa'dii soo ma aha wasankana waad ka tuuraysaa maxaad odhanaysaa aqiru calaa wasni acilu weeye inay fa'dii baa xadfanay waxira yaxiru maxaad odhanaysaa waa calaa wasni yacilu waayo idaa xudifa min almawsuuni xarfun yuxdafu min alwasni maa yuqaabiluhu haddii mawsuunka xaraf laga xadfo wasankana xarafka mawsuunkaah la xadfay kii ku beegnaa ayaa meesha laga saaraya wa afrid ilkasra fima min warithi wa wali halkan wuxuu inoogu sheegaya sheikhu raximah allahu tacaala sideed ficil wa afrid keliye alkasra kasre keliye fima min warith kii laga soo qaatay masterka waritha waritha caynta waa la kasraynaya waritha almaala xoolihii buu dhaxlay maxaad odhanaysaa arithu narithu tarithu yarithu yarithu alarda waman calayha arithu narithu tarithu yarithu markaad tidhaahdo meeshii waxaa ka maqan faa-ulkelimadii oo ciladaa darteed loo xadfay yarithu asalku wuxuu ahaa yawrithu fawaqacat ilwaawu bayna yaa'in maftuuxatin wa kasratin laazimatin bacdaha faxudifat markaasaa wuxuu noqday yariu calaa wasni yacilu wa afrid ilkasra fiima min warith wa weli weliya shaygii buu maamulay weliya yeli ayaad odhanaysaa asalku wuxuu ahaa yawlii dabeedna waxaa la gooyey wowdii wuu maamulay ama wuu ku dhowaaday warima baa ka mida warima warima aljurxu nabarkii ayaa humbuluuluqay waxaad odhanaysaa yarimu ljurxu yawrimu buu ahaa waxaa la gooyey wowdii calaa wasni yacilu buu noqonaya markaa yarimu waxaa kaloo jirta warima anfuhu sankiisii baa taagnaaday oo uu kibray waricta baa ka mid a shaygii baad ka joogsatay warica arajulu can ishayi kafa canhu shaygii buu ka joogsaday yaricu baad odhanaysaa aricu naricu taricu mac wamiqta lala qabo waxbaad jeclaatay wamiqa arajulu lmar'ata yamiquhaa saasaad odhanaysa mac wafiqta lala qabo waxaad waafaqday oo la kulantay xulan qurux shay qurux ah ayaad la kulantay oo si kadisa ugu soo beegantay waiska takmiilatu lbeyt xula wafiqa arajulu lmra ninku arrinkiibuu waafaqay yafiquhu wuu waafaqaya ama wafiqa alamru arrinkii baa noqday mid wanaagsan wathiqta lala qabo waad kalsoonaatay wathiqa bihi wuu ku kalsoonaaday yathiqu bihi mac wariya lmukhu wariya lmukhu dhuuxii baa buuxsamay wariya lmukhu yari baad odhanaysaa yari yawrii buu ahaa dabeedna waxaa la gooyey wowdii halkaa wuxuu inoogu sheegay shiikhu sideed ficil warisa kow weliya laba warima saddex warica afar wamiqa shan wafiqa lix wahiqa toddoba wariyalmukhu sideed wariyalmukhu sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu ugu xidhay oo wariyo oo qura u odhan waayey waxaa jirta waryo kale oo iyadu tan ka duwan waxaa jirta warya oo macnaheedu uu yahay warya zandu geedkii dubaalad ahaan loo isticmaali jiray ayaa si fiican u baxay oo dabkii soo saaray waxaa jira geed yaroo la yidhahda zandun oo dubaalad ahaan loo isticmaali jiray warya zandu marka uu yahay sidan waa ka duwanaanaya oo wuxuu ku yimaada isagu facila yafcalu wejigii qiyaaska ahaa warya zandu qorigii dubaalada ahaabaa baxay yaraa buu ku imanaya yafcalu ah marka wariyadiibaa marna waxay noqonaysaa wariya almukhu dhuuxii baa buuxsamay marna wariya zandu wariya almukhu hadday tahay caynta waa la kasraynaya qaybtanu ku biiraya wariya zandu haddii ay tahayna yaraa buu ku imanaya oo yafcalu ah waxaa kaloo jirta waraa caadiya oo facalo ah oo iyadu ah sida ramaa yarmi sagaalka uu inoo sheegay waxaa lagu kordhiyey oo imaam maxamed ibnu cumar uu ku kordhiyey shan ka koobaad waxa weeyaan wejida wejida macnuhu wuxuu noqonayaa wuu jeclaaday ama wuu ka murugooday haddii la yidhaahdo wejida calayhi macnuhu wuxuu noqonayaa wuu ka murugooday wejida bihi haddii la yidhaahdana wuxuu noqonayaa wuu jeclaaday markaa wejida ka labaad waqiha wuu adeecay waqiha fulaanu lifulaan hebel hebel buu adeecay yaqihu baad odhanaysaa ka saddexaadee uu ku daray waa wakima wakima arajulu can ishayi yakimu ninkaasi shaygaasuu ka murugooday yakimu baad odhanaysaa wowdiina dabca waa la goynaya warika wuu sin dhigtay sintuu dhigtay ataxiyaadka dambe tawaruk ayaa loo sunneeya waciqa wuu degdegey waciqa arajulu ninkii waa degdegey markaa shantaasuu ku daray wejida waqiha wakima warika waciqa hal beyd buu markaa ku ururiyo wuxuu yidhi wakhamsatun ka yarith bilkasri wahiya wajid waqih lahu wawakim warik waciq cajilaa wakhamsatun shanina ka yarith yarihu bay la mid tahay bilkasri xaalay ku dheehan tahay wahiya iyadu wejid wejida wey waqih ay wawaqih iyo waqiha waqih lahu wawakim wakimo weeye warik warika weeye waciq waciqo weeye cajila wuu degdegay halkaa markaa waxaa inoogu dhammaaday facila iyo facula halkaa markay inoogu dhammaatay facula iyo facila waxaa inoo hadhay facala facalo waa ta laga yaaco afar qaybood bay noqotaa qayb caynta la kasreeyo qayb la dameeyo qayb la fadxeeyo qayb laba weji ku bannaan yihiin hadday facaladaasi dhammaato inta kale oo dhani waa sahlan tahay marka in sha allahu tacaala ha la soo diyaariyo ha la soo dadaalo wakhtigeenu ka faa'idaysana in sha allahu tacaala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk